xafladan oo loo qabtay boqolaal arday ah oo ka kala socday macadka abubakar usidiiq ee xerada xagadheeraeh ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo macalimiinta bahda waxbarashada islaamiga ah xubno ka socday dowladda waalidiin macalimiin arday iyo marti sharaf kale ugu horreyn dadkii ka soo qayb galay madasha ayaa u mahad celiyey maamulka iyo macalimiinta macadka abubakar usidiiq anagu ku hadlayo magaca waalidiinta dugsiga abubakar usidiiq wanaaggan iyo khayrkan aynu ku dhex jirno dad baa inoo horseeday dadkaasna ilaahay cimrigooda ha dheereeyo cimri dheer iyo cibaado suuban allah inoo siiyo dadkaasi waalidiintu aad baan ugu mahadnaqaynaa macallimiinta iyo idaarada abubakar sidiiq dhammaanteed aad baan ugu faraxsannahay waxa ayna tuseen juhdiga ay bixiyeen ardaydii aynu dhalnay ee mustaqbalka ahaa oo aynu beegsanaynay wanaagga waad arkayseen iyo waxa ay muujiyeen iyo sida ay ugu soo dadaaleen innaguna dhankeenna marka waxaa la rabaa insha allahu fadhiga inaynu ka kacno oo aynu ku dadaalno ardaydaas iyo mas-uuliyadda macallimiinta saaran mid ka sii xag jirta ayaa annagana ina saaran annagoo ah ka socdo dowladda dhiyare waad salaamantihiin waxayna salaamayaa salaan guud commissioner of refugee affairs dholkan aan joogno waa qaxooti qaxootiga sidiisow asagoo maam wuxuu leeyahay right xaqiisa iyo xuquuqdiisa cid dulmi karta ma laha meeshan waxaan u taaganyahay ayagaan u taaganyahay inigaa indii taaganahay waxaan rabaa inaan ka shaqayno nabadgelyada xag iyo xagga deegaanka iyo qaxootiga in laisku xidho qaxootiga iyo booliista laisku xidho dowladda kenya siduu sheegay jiifka waana arrin jirto waxaa jira wax la dhaho nyumba kumi initiative cid walbo inay ogaato ee ka shaqayso nabadgelyada waa xaq maxaa la jiraa markii isku keeno calaa kulli muslimin oo muslimatin waa waajib maamulaha waxbarashada islaamiga ah ee xerada xagadheera iyo deegaanada ku xeeran ah sheekh mahdi sheekh ibraahim ayaa hadallo dardaaran ah u jeediyey waalidiinta ay carruurtooda dhigtaan madrasada abubakar usidiiq wuxuu baahan yahay iskaashi weyn in la iskaashado idaaradda macallimiinta ardada waalidiinta in la iskaashado unbaa wax lagu horumarin karaa jasaakum allahu khayr hawsha waxaa rabnaa inaad gacan naga siisaan nagu caawisaan waa runtii culays weyn weeyaan in maaragtay bini aadam la soo saaro oo la tarbiyeeyo oo waxa laga dhigayo waa arrin aad iyo aad runtuu culays badan taayada markaa waxay u baahan tahay iskaashi oo dhan walba leh jasaakum allahu khayran hawsha waxaan rabnaa maaragtay gacan naga siisaan in ardada la dabagalo waalidka dabagalo macallinkana u dabagalo waxaa runtii culays weyn naga haystaa bahalkan telefoonka telefoonka inaan maaragtay aan dagaal ku qaado oo kala dagaalamo da'yarta maxaa da'yarta waxaa kharibay ee tacliinta ka kharibay ee akhlaaqda ka kharibay waa telefoonka marka walaalayaal waalidiinta waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijkaas aad gacan naga siisaan oo ardada intay wax baranayeen laga ilaaliyo telefoonka waan ogaanay ardada aad maaragtay telefoonka ku mashquulsan waxban bartaan marka markuu guriga joogana kala dagaalam madarasada iyo waxbarashadana aad iyo aad bay arrintaas iyada culays noogu haysaa